shirkadda amal bank ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay adeeg cusub oo loogu magacdaray adeega marwa kaas oo loogu talagalay horumarinta haweenka iyo qoyska munaasabada daafurka adeegani cusub ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha jubbaland xildhibaan faadumo macalin cali agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska marwe seynab rashiid cige maamulka bangiga amal iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool magaalada kismaayo maamulaha bangiga amal qeybtiisa kismaayo ismaaciil cabdirashiid xaaji cilmi oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ugu fudud ee adeegani looga faa'iidaysan karo in gabdhaha si gaar ah maalgelimaha ay qaadanayaan mar walba aan tixgelin u siino horta arrimaha kaydka kaarta waxaa jirta oo kale oo khidad ah oo qofka hadday ku adkaato inuu wax keydiyo uu samayn karo inuu qaato maalgelin oo mar walba qarashaadka dad qaraabaan leenahay dad muslimiin baan nahay lacagihii naga soo haro hooyaa u baahan waxaa u baahan gabar kale walaasha macnaha dad baa kaa soo codsanayo laakiin dadka qaar waxay sameeyaan si ay mataqaanaa wixii waajib isaga dhigaan hadda guriga ijaarka lagugu leeyahay mar kasta waa inaad bixisaa fiiga ilmaha ama fiiga waa inaad bixisaa biilalkii waa inaad bixisaa intaas markaad bixisid lacagta way soo hartay haddaad bangiga usoo baahatiin account sameen haddaad bangiga usoo baahatiin maalgelin waa gacmo gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa sida ummadda kale waan kusoo dhaweyno laakiin si gaar ah ayaa laga yaabaa maadaama aan maanta aan meeshaan aan ka hadlayo in si gaar ah discountina laidiin sameynayo oo ka duwan babliga inta ay ku qaataan sacdiye jeeto oo ka mid ah dadkii kasoo qaybgalay munaasabada daafurka adeega kaydka dumarka ayaa soo dhaweysay adeegani cusub oo loogu talagalay horumarinta haweenka ee uu bangiga amal soo kordhiyey waxaan leeyahay amal bangi waxaan ku ammaanaynaa bangiyo badan oo hadda kahor aan la shaqeynayaa jirin bangiga keliya horta gabar ka shaqeysa waa ee kismaayo ku yaalo waxaan u malaynayaa laba boqol iyo konton haween ah ayaa waxaan ku xiray maamulaha amal bangi asagoo ula kulmayo min xaafad xaafad ama konton konton annagaana asaga ka codsanay inuu gabdhaha caawiyo sharuudaha ka yareeyo soo dhaweeyo si ay iskaashatooyinkaas aan isku xirnay ee shan iyo labaatanka ka kooban ay u dareemaan inay wax seerfiistaan lacagaha ay guryaha dhiganayaan oo aan sanduuqyada u siinay ay kala soo baxaan ay bangiga u keensadaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland xildhibaan faadumo macalin cali oo munaasabada soo xirtay ayaa dhankeeda haweenka kula dardaarantay inay adeegani ka faa'iidaystaan
waxaan u malaynaa markii igu horreysay oo bangi danta gabdhaha soomaaliyeed ama haween dantooda ka hadlaaya aan soo hor istaago waaye marwaseeni waa barnaamij fiican waayo todii aan olba isticmaali jirnay oo la casriyeeye la qurxiyey waana ku faraxsanahay in intaanoo gabdhaha wax bartay amal baanka maanta ee casuunto waxaan idinku boorinayaa in aad ka faa'iidaysataan barnaamijkan shirkadda amal qaybteeda kismaayo ayaa maalmo ka hor magaalada kismaayo ka daafurtay adeega kaydka bulshada kaasi oo ka kooban dhowr qaybood oo bulshada muhiim u ah